الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد walaalayaal alxamdulilah ilaah ayaa mahad iska leh ilaahay iyo muslimiinta siiyey waktiyo cimrigooda yarkaa ay kaga kabtaan oo ay ku samaysan karaan camal aada u fara badan oo jannada ku geli karaan saad ma socotaan ba alla subxaanahu watacaala waxauu doortay makhluuqaadkiisa qaar ka midu qaar ka doortay qaar buu qaar ka fadilay nebiyaasha nebiyaasha allah subxaanahu watacaala dadka kale ayuu ka fadilay ayagana wuu sii kala fadilayoo nebiyullaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa ugu fadli badan ulilcasmi min arusul ayaa nebiyaasha ugu fadli badan nebi maxamedna isagaa laga sii doortay sidoo kale ma bilaha bil baa ugu fadli badan ayaamaha maalmaa ugu fadli badan maalmaha soo socda dhulalka markii laga hadlayo maka ugu fadli badan ilaahay makhluuqaadkiisa qaar buu doortaa kuwa kale ka doortaa ilaahay wuxuu doortay maalmaha marka la yidhaahdo maalmaha soo socda bisha bilxija ee tobankeeda nagu soo food leh ama khamiista ama jimcada bilaaban doonta ayuu allah subxaanahu watacaala uu doortay waa toban maalmood cashar dilxija ayaa la yidhaahdaa waxaa ku xigi doona ayaamihii ayaamu tashriiq la yidhaahdo maalmaha maaragtay hilbawarashada saddexda ah ayaa ku xigi doona saad la socotaan walaalayaal maalmahaas nagu soo le oo allah subxaanahu watacaala fadliga dheeraadka u yeelay fadligeeda waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu watacaala ku dhaartay oo makhluuqaadkiisa wuxuu ku dhaartay waxay ku tusinayaan shaniga iyo cadmiga iyo weyninka ay leedahay wuxuu leeyahay allah subxaanahu watacaala waalfajri walayaalin cashri wuxuu alla ku dhaa ku dhaartay fajarka iyo maalmahaasi tobanka ah waxay culimmada qaarkood ku tilmaamaan in looga jeedo salafka iyo maaragtay kuwii ka dambeeyaba inay tahay maalmaha ugu horeysa tobanka beriya dilxija waa tobanka allah subxaanahu watacaala intuu maalin abuuray tobanka ugu fadliga badan wey ramadaan tobankeeda ugu dambeeya habeenadeeda ayaa ugu fadli badan habeenada tobanka u dambeeya maalma hadday noqoto maalmaha dilxija ayaa ugu fadli badan cala lidlaaq wey waxaa jira marka xadiis nebigu uu yiri sala allahu calayhi wasalam cabdullahi bni cabaas ayaa warinaya xadiiskaasi nebigu wuxuu leeyahay sal alla alay wasalam abu daawud iyo keyrkiiba way ka warinayaan nebigu wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ma min ayaamin alcamal alsaalixu fiiha axaba ila allahi min hadihi alayaam yacni ayaam alcashar wuxuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maalmo ma jirto camalka wanaagsan ee lala yimaado alle agtiisa looga jacayl badan yahay maalmahaasi tobanka ah haadihi alayaam maalmahan oo ah waa yacni ayaam alcashar saxaabada meesha fadhiya waxay yidhaahdeen qaaluu yaa rasuula allahi waliljihaadu fii sabiili illah jihaadka alle dartii loo jihaado xataa maalmahaas camalka la yimaado maka fadli kama fadli badno miyaa qaala nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waliljihaadu fii sabiili illah jihaad alle dartii loo jihaado xataa kama fadli badna ilaa rajulun min moogiye kharaja la baxay binafsihi wa maalihi maalkiisiiyo naftiisiiba la la baxay oo falam yarjic min dalika bishay an waxba lasoo noqonin qofkaas maahane cid kale oo dhan waxaa ka fadli badan qofkii maalmahaasi camal saalixa la yimaada maalmahaasi tobankaa camal alle loogu dhowaado qofkii la yimaada camalkaasi camalka ugu fadli badan oo qof la yimaado ayuu noqonayaa ayib nebiga markuu leeyahay camal saalix camal saalixa waa waa caam wey camal kasta oo wanaagsan ayaa soo gelaya camal noocuu yahayba oo wanaagsan oo laga helay camalku wuxuu saalix noqdaa markii laba shardi laga helo labada shardi waa maxay waa inuu yahay ikhlaas iyo niyo wanaagsan aada ula timaado alla darti ay kaa tahay iyo midda labaad oo ah sidii nebi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiis ay u samayn jireen inuu waafaqsan yahay labadaas haddii laga helo camalkaasi camal saalixa oo wanaagsan wey camalkaas aada la timaado maalmahaasi kale maalmo alle looga jacayl badan yahay ma jirto maalmaha soo socda weye waa wax kastood la timaado haddaad sadaqa la baxdo maalmaha sadaqada la baxdaa fadli badan haddaad soonto maalmaha soonkaad soontaa fadli badan haddii aad sidaasoo kale aad qur-aan akhriso dikri iyo xus la timaado saasoo kale salaado iyo sunnooyin aada la timaado maalmahaasi ayaa aada iyo aada camalkaas aada la timid alle uu ajir badan kaaga siinaya ayib marka maalmahaasi maxaa qofka mu'minka ah ee allah subxaana wa tacaala rumaysan rabana inuu fadligaasi ka faa'iideysto muxuu qabanayaa maalmahaas maxaa u fiican inuu qabto waxa u fiican waxa weeye kow inuu allah subxaana wa tacaala towba uu la yimaado oo dunuubtii alle uu ka galay iyo makhluuqaadka uu ka galayba inuu u toobad keeno allah subxaana wa tacaala oo dunuubtiisii o dhan ka laabto waa midda koobaad wey markuu toobadii alle subxaana wa tacaala uu la yimaado alle u toobad keeno oo dunuubtiisii ka baxo toobaduna saddex shardi waa inuu la yimaado inaad dembiga faraha kala baxdo inaad go-aansato inaadan dib dambe ugu noqonaynin iyo inaad ka shalaydo kii hore kaa dhacay markaasuu maaragtay wuxuu noqonayaa towba alla subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay towba nasuuxa wey inaad alla subxaana wa tacaala uga toobad keento wixii makhluuqaad ay adiga kala gaarayna aada makhluuqaadkii cafi ka dalabto wixii xoolo ay lahaayeen ama maaragtay saasoo kale aada hanti ka qaadatayna aada u celiso markaasna alla subxaana wa tacaala towbadaada u aqbalo kabacdi acmaashii saalix ahayd markaasi bilow oo ay ka mid tahay inaad soonto nebiga sala allahu caleyhi wasalam waa la soomi jiray oo maalmahaasi soonka waa maaragtay dadka salafka waa laga wariyey inay maalmahaasi sagaalka ah soomeen maalinta ugu dambayso tobanka ah waa maalintii ciidda ahayd weeye iyada axkaan kale iyo howl kalaa taalla laakiin lama ogola in la soomo maalmaha kale oo kowda ka bilaabata bisha dilxija ilaa iyo sagaalkeeda ayaa la soomaa ayib soonkana waa garanaysaan qofku soonka sidiisaba soonba maalmahaas ahayn nebigu waa kan odhanaya xadiidkii bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan kullu camal ibni aadama lah ilaa sowm camal kasta ibni aadam baa iska leh soonka moogiye fa inahu lii waana wa ana ajzi bihi anigaa iskale anaana ku abaalmarinahaya ayuu yihi nebigu sala allahu caleyhi wasalam marka taas guud ayaday tahay ayaa haddana ay soo aroortay in la soomo maaragtay maalmahaasi dilxija dilxija ugu horeysa qaar ka mida ka soontaya ayagoo dhan soontaya waxoo dhan maaragtay waa bannaan tahay waxaa marka aada usii xoog badan maalin qiimo badan oo maalin la yidhaahdo yowmu carafa ayaa ku jirta maalintaas soonkeedu wuu kasii fadli badan yahay oo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam siyaamu yowmi carafa axtasibu cala allahi an yukafira asana alatii qablaha qablahu walatii bacdah sida imaam muslim ba u warinayo nebigu wuxuu leeyahay sala allahu aleyh wasalam maalinta carafa soonkeeda waxaan alle ka xisaabsanayaa inuu ii dembi dhaafo sanadii ka horreysay iyo sanadii ka dambeysay sanadii ka horreysay ma maalintaasi carafo sanadii dhan ood soo dhaafto ilaa carafadii kale ah iyo sanadka soo socda wixii dunuub aad gasho sakaa'ir aha buu alle kuu dhaafaya kuwii waaweynaana waad ka toobad keenaysaa maalintaasi carafo waa maalinta dadku banka carafo ay taagan yihiin waa maalinta alle subxaanahu watacaala intuu soo dhowaado samada ugu sokaysa uu yimaado uu alle subxaana wa tacaala malaa'igtiisa u yeerayo uu leeyahay wa kuwa addoomankaygii ayaga oo dhibaataysan ayaga oo daalan ayagoo boor leh ayaga oo maaragtay alla subxaana wa tacaala isu soo bandhigay meeshaan alle aniga dartay u yimid waxaan idinka markhaati gelinayaa inaan dhammaantood u dembi dhaafay ayuu alla leeyahay subxaana wa tacaala ahlu carafo waan u dembi dhaafay ayuu leeyahay alla subxaana wa tacaala maalinkaas marka adigana inaad adoo sooman aada waafaqdo oo alla subxaana wa tacaala uu kugu daro dadkaas ugu dembi dhaafayo oo dunuubtaadii aada horey usoo gashay alla uu kuu dhaafo ayaa alla subxaana wa tacaala kugu ajarsiinaya haddaa maalinkaasi soonto wey waa maalinta carafe sagaalka ah wey dadka ayagoo carafo taagan xujayda ah ayaga lagama rabo soon maalinkaasi maalinkaasi soon maaha ayaga camal kale ayaa laga rabaa inay baryaan alla subxaana wa tacaala maalinkaasi ikhlaas iyo niyad wanaagsan ay la yimaadaan wey waxaa lagu dhawaadaa alle maalmahaasi waa alla subxaana wa tacaala takbiirtiisi iyo taxmiiddiisi iyo tahliishiisi iyo dikriga alle subxaana wa tacaala inaad allahu akbarta samayso inaad alxamdulilaahida badiso inaad laa ilaha illa allahda badiso waxaasoo dhan maa min ayaamin acdamu cinda allahi walaa axaba ilayhi alcamalu fiihina min hadi alayaami alcashar faaktiruu fiihina min altahliili waltakbiiri waltaxmiidi buu leyahy nabigu sala allahu alay wasalam imaam axmed baa warinay wuxuu leeyahay maalmo ma jirto alla agtiisa ay ka wan yihiin ama ay looga jacayl badan yahay camalka wanaagsan ee la sameeyo maalinkaasi maalmaha tobanka ah maxaad samaynaysaan waxaad badisaan maalmahaasi tahliisha iyo takbiirta iyo taxmiida inaad laa ilaha illa allah dhahdo inaad allahu akbar dhahdo inaad alxamdulilah iyo subxaan allah aada la timaado ayaa loo baahan yahay taasaana maaragtay maalmahaasi nabigu nagu tirtirsinaya sala allahu caleyhi wasalam ayib ibni cumar iyo abu hureyre radiallahu tacaala canhuma intay suuqa u baxaan maalmahaasi tobanka ah bay allahu akbarta iyo maaragtay takbiirta ayay qaadi jireen markaasaa dadkuna la qaadi jiray sidaasay da-bigoodu ahaa maalmahaasi waxyaabaha alle loogu dhawaanayo waxaa ka mid a sadaqada sababtoo sadaqadu sideedaba way fadli badan tahay ajir badan bay leedahay qaraabada inaa wax u dirto masaakiinta dadka dad kuugu sokeeya dadkii maaragtay dhibaataysan yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya yowman laa baycun walaa khullatun walaa shafaaca waalkaafiruuna hum addaalimuun ayuu leeyahay allah subxaanahu watacaala war dadkii alliiyo rasuulkiisa rumeeyo bixiya waxaan idinku risaaqnay wax ka mid a intaanan idiin imaanin maalin aysan ganacsi jirin aysan saaxiibtinimo jirin shafaaco jirin gaalada una ay daalimiin yihiin maalintaas ka hor waxaa la baxa ayuu leeyahay alla subxaana watacaala nebiguna waa kan odhanay sadaqada waxma naaqosiso maalmahaas marka way kuu barakoobayaa maalkaaga alla subxaana watacaala marka ka bixi sadaqo oo dadka masaakiinta ah qaraabada weliba ugu sokayso walaasha walaalka maaragtay dadka kuu baahana walaalaha ah ama wadamadii ku dhibaataysan ama xalkanba kula jooga oo aad qaraab ahaan isu xigtaan waa inaad xariirisaa markaasna dadka kale muslimiinta waxaad gaari karta aad gaarsiisaa meelaha khayrka aad ku bixisaa waa wax loo baahan yahay waxa waxaasoo dhan kasii fadli badan oo camal la qabto ah waa xajka allah subxaana watacaala beydkiisa la xajiyo oo asagana fadli dheeraada leh qofkii xajiya waa dunuubtii oo dhan loo dhaafayo sida isagoo xalay dhashay oo kale uu la mid yahay dembigiisi maalintuu dhashay sidii dembiga uu nadiif ugu yahay alla uu nadiif uga dhigayo wey alxaju almabruur laysa lahu jaza ila aljanna wax aan janno ahayn isagu mabalaba allah subxaana watacaala waxa keliya kuu abaalmarinaya oo ugu yar markaad xajido waxa weeye waa inuu alla janno ku siiyo marka walaalayaal maalmahaasi wanaagsan ee tobanka ah ee fadliga badan aan ka faa'iidaysano allah subxaana watacaala fadaa'isha iyo wanaagga uu dhex dhigay maalmahaasi waxyaabaha laga fogaanayo waa dunuubtiiyo macaasida inaad alla subxaana watacaala wixii dembi aada macnaha aad ka gelaysay iyo makhluuqaadka aad ka gelaysay inaad ka fogaato waxaan ku dari lahaa oo maalinta tobanka waa ciiddii wey waa maalinta ciidda ah ayadana waa maalin fadli badan waa yowmu naxri waa maalintii gowraca ahaa waxyaabaha alle loogu dhawaada waxaa ka mid udxiyada inaad maalinkaasi wax gowracdo aada xalkan ku gowracdo haddaad heli karto haddii aad maaragtay isleedahay dadkii xagga uga dhibaato badan inaad u dirto waxaad u diri karto xagga lagu gowraco waa hadyigii nebiga sala allahu caleyhi wasalam waana maaragtay waxa loo samaynayana waxaasoo dhanna waa in alla la xuso maalmo la garanayo oo wayadkuru sma allahi fii ayaamin macluumaatin calaa maa rasaqahum min bahiimati alancaam wixii alla kugu irsaaqay inaad maalinkaasi qasho oo alla subxaana watacaala darti u gowracdo oo dadka xujayda marka yowma naxriga ayay gowracayaan adnaan xalkan ku waafaqdo dunuubta maalinkaasi laga tirtirayo adna xalkan adoo jooga lagaaga tirtiro saa darteed waa inaad maaragtay aada adiguna aada wax gowracdaa maalinkaasi haddii aada helaysid axkaanteedana waa axkaan haddaad rabto inaad bixiyo samayso maalinka ay bisha dilxija dhalato kow tahay ilaa inta aada neefka ka gowracayso cidiyaha iyo timaha iyo waxyaabihii xujayda laga raba haska haiska jarin cidiyaha haiska jarin tiimaha haiska jarin sidaada iska haw ilaa maaragtay laga gaaro maalinta tobnaadka markaad gowracdo markaasi cidiyahaaga iyo timahaaga iyo kuwa kore iyo kuwa hoosaba waad iska jaraysaa laakiin inta ka horeysa haddaad badamacsantaha inaad wax gowracdo ood udxiyo samayso sidaas inaad samayso weeye ayib udxiyadaasuna waa in maaragtay ay dhacdaa salaada kadib kadib kadib inay dhacdo salaada ka horna wax gowracdo lama ogola sadaqa caadiya kaa noqonaysaa laakiin salaada ka dambe haddaad gowracdo markaas wey marka udxiyo laga tirinayo waxayna jiraysaa ilaa iyo ayaamu tashriiq maalmaha tobanka ka dambeeya ko iyo tobanka iyo labaiyo tobanka iyo saddex tobanka maalmahaas midi kamida ayaad gowraci kartaa waadna maaragtay hilbihiisa qaar hadiyeysiiyo qaar sadaqaysataiyo qaar aad ciddaada siiso intaasay ku ahaanayaan marka walaalayaal maalmahaasi alla loo toobad keeno dunuubta dhan faraha lagala baxo macaasida laga fogaado dadka layska cafiyo dadkii maaragtay dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay wax idin dhex yaalaan inaad cafido qofkii ku dulmiyey dhib kuu geystay ilaahay khayr ka badan buu ku siinayaa ayagana alla subxaana watacaala hanuunaad u barido haddii dad aad dhib aad ka gashay inaad ka dalbato inay ku cafiyaan inta aanan maaragtay maxaa yeelay acmaasha wanaagsan marka la qaadayo laba qof oo qol- cogdad iyo qalbi iyo wax isku haysa lagama qaadayaba saa darteed waa inaad qalbigaaga nadiif uga dhigto dadka muslimiinta ah qofkii wax idinka dhexeeyaan inaad iscafisaan inta aan la gaarinba maalmahaasi adoo nadiifaho toobad keenay maalmuhuna kuu bilowdaan camalkaas wanaagana saalixan aad la timaado allah subxaanahu watacaala wuxuu noo ballan qaaday ajir aada u weyn janno iyo dembi dhaaf allah subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwii ka faa'iidaysta maalmahaas tobanka ah oo allah subxaanahu watacaala ugu dembi dhaafo xujaydaas xajinaysana allah subxaanahu watacaala xajkooda ka aqbalo annagana allah subxaanahu watacaala acmaasha wanaagsan ee aan maalmahaasi damacsannahay inaan samayno inuu na gaarsiiyo allana uu naga aqbalo haddii uuna gaarsiiyo sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin